الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo toddobaad min suurati الnaml qaala sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin idhab bikitaabii hada faalqih ilayhim ثuma twala canhum fandur maada yarjicuun waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati الnaml waxaa inoo soo dambeysay qoladii ay xukumaysay gabadha boqoradda ah qisadii nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam iyo gabadhaas dhex madhay hudhudkii wuxuu yidhi wajadtuhaa wa qowmahaa yasjuduuna lishamsi madaxnimadan kale iyo waxay barwaaqo haysatay waxaasoo dhan nebi sulaymaan waxba kama soo qaadin laakiin markii la yidhi oo yidhi waxaan arkay iyagoo iyada iyo qoomkeedoo qoraxda caabudaya markaasu arrintaasu ka kaca oo yidhi qoladaas ilaahay subxaana wa tacaala in loogu yeero u baahan yahay wazayana lahum shaydaanu acmaalahum fasaddahum can isabiili fahum laa yahtaduun anlaa yasjuduu inaa saddahum ku xidhid fasaddahum can isabiili anlaa yasjuduu lianlaa yasjuduu wuu ka duuday waa ka celiyey waddadii xaqa ahayd saysan ilaahay ugu sujuudin ama fahum iyagu laa yahtaduuna ma hanuunayaan anlaa yasjuduu laada markaas aa ka dhigtid silaya tawkiido anlaa yasjuduu ilaa an yasjuduu lilaah ma hanuunayaan ilaa ay uga sujuudaan ilaahay macnaha an yasjuduu lilaah meeshaa kaloo aynu soo marnay middaa lafteeda allaa yasjuduudaas culimmada odhanaysa munaadihi waa maxduuf alaa yaa haaulaa'i usjuduu sujuuda ilaahay u sujuuda rabbi wsicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya wa an acmala saalixan inaan camal falo camal saalixa kaasoo tardaahudaasay nooka malayn ka soo boodin tardaahu ilaahay adigu aa ka raalli tahay wey waxaa marka noo bilaabanaya darsigan cusub qaala sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin markuu yidhi waxaan soo arkay qolada noocaasa nebi sulaymaan baa hadlo wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nebi sulaymaan sananduru waanu fiirin doonnaa asadaqta inaad run sheegtay am kuntayna ahaatay min alkaadibiin kuwa beenaalayaasha qowlkaada waanu fiirinaynaa waa iska hubinaynaa inaad saadiq tahay iyo inaad kaadib tahay dee nebi sulaymaan cid kale oo meesha maamusho oo waddanka markaa laga yaqaanay mausan ogeyn cid kale markii la yidhi gabar dhan oo boqorada halkaan ummad dhan maamusho qoraxdayna caabudaan arrintaas wuxuu ku noqotay arrin uusan la socon nebi sulaymaan warqad buu qoray khaatumkiiyo tiin barihiibuu ku dhuftay hudhudkiibuu u dhiibay alhudhud wuxuu yidhi idhab bikitaabii idhab la tag bikitaabii kitaabkayga haadaa kan ah kitaabkaygaan la tag faalqih tuur kitaabkan iyo qoraalkan ilayhim iyaga gabadhaas boqoradda ah melikatu saba ah halkaa xukunta iyo ciidankeeda iyo ummaddeeda warqaddaan gaadsii u tuur shimbir baa loogu sii dhiibaya ilaahay se ugu sakhiray waxaasaa u duulayabuu warqadda loo sii dhiibaya oo warqadii qaarays qaaraya uma waa wuxuu yidhi uma intaa dabadeed tawalla ka jeenso bimacnaa tanaxa ka durug canhum xaggooda meel u dhow intii ka ah uga durug iska asturo iska qariyo oo warqadda inta ku tuudhid meel u dhow ugu gabo fandur fiiri hududkii baa lala hadlayaa maadaa yarjicuuna waxay soo celiyaan waxay jawaab ilaa warqad bay akhrisoonoo qoraal baa loo geeyey bal waxay jawaab ku jawaabaanoo soo celiyaan bal taa fiiri hududkii waxaa la yidhi warqaddii buu qaaday kamaa qaala almufasiruun bilqiisa gabadha la dhihi jiray baa la yidhi buu aaday iyo qoomkeedii iyadoo meesheedii boqornimada ay ka haysatay joogta waa shimbirkaa iska duulduulaye tow saas waxaa la yidhi usoo dul maray buu warqaddii ku tuuray meeshaas boodyaheeda halkaas buu saa warqaddii ugu soo tuuray warqaddii markay aragtay qaalad waxay tihi yaa ayuha almala'u mala'aanow waa ashraafu qowmiha ummaddii marka ay maamulaysa kuwii madaxda u ahaa innii aniga ulqiya waa la tuuray ilaya xaggayga kitaabun kitaab kitaabkaasoo kariimun wanaagsan waxaan idiin sheegayaa bay tiri warqad kitaabku waa warqad warqad aada u wanaagsan ayaa la iisoo tuuray way ujeedaa moogta kitaabkii waxay ku sifaysay inuu kitaabun kariimu yahay muxuu kariim la noqday waxa ku yaalla iyo bisinka lagu bilowday iyo cidda uu ka socdo intaba laakiin ulqiyabaa waa waa la tuuraybet waa muqayir siiqahaas ilaa waxa weeyaan binu aadan uma keenin oo qof looguma soo dhiibinoo iyaduna qof madaxo meel dhan haysatay bay ahayd marka arrintaas ciddii keentay kamay hadline ulqiya waa la tuuray bay tiri innii aniga ulqiya ilaya xaggayga waxaa loo soo tuuray kitaabun kariim waxa madmuunkiisaayoo ku qoranoo nuxurka ku qoranna waxa weeye innahu kitaabkaani nebi sulaymaan baa markii hore warqadda qoraya ku qoray innahu kitaabkaani min sulaymaana buu ka socdaa wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim waxa weeyaan soo dirihii ka socoto soo maaha innahu min sulaymaan maxaa ka dambeeya wainnahu bismi illaahi araxmaani araxiim waxaa la yidhaahdaa istiftaaxun shariifun furfurasho aada u wanaagsan wey aada u xeel dheer rabbinimadii ilaahay baa la sheegay warqaddu ku bilaaba bismi illaahi araxmaani araxiim towxiidka ugu yeera waxaa kaloo warqadda ku qoran madmuunkeedu innahu min sulaymaana wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim allaa tacluu ha isweynaysiinina calaya aniga dushayda oo nebi sulaymaan ah ha isku kaydulkibrinina wa'tuunii iina kaalada oo ii imaada muslimiina xaalaatihin kuwa hoggaansan laa tatakabbaru calay aniga ha igu dulkibrinina sida boqoradu sameeyaan waa isla wen yihiin ilaa gabadhan waa boqorad ii imaada idinkoo mu'miniinah muwaxidiin ah daa'iciin ah warqadda saasaa ku qoran intaasaaba ku qoranba innahu min sulaymaan wa innahu bismi illaahi araxmaani araxiim allaa tacluu calaya wa'tuunii muslimiin intaasaa ku qoranba warqadda nebi sulaymaan ilahay koonka u sakhiray warqadiisii waa soo gaadhay qoladii gabadhii waa u timi gabadhii waa akhrida warkiibay la wadaagtay qoladii meesha joogtay ayay warka u sheegtay marka warqaddu mar hadday tiimbaraysan tahay oo boqshadaysan tahay oo khatiman tahay waa kitaabun kariimu waa qoraal wanaagsan wey tiimbare cajay baa lagu dhuftay warqadahan oo dhan waxay ku kala qiimo badan yihiin cidda soo didhay ninka waddanka haysa miduu soo saaro kuwa ka hooseeya qolaba qofku maarata mansabkiisa iyo derajadiisa iyo waxa ka soo baxay iyo awooddiisa iyo waxaas baa warqadda marar badan tixgelin siinaysa marka iyadu waxay tihi waa warqad kariima kitaab kariima waxa ku yaal iyo qoraalkiis shariif ah maxaa shariif la noqday bisin baaba lagu bilaabo waxay ka dhigantahay yuu ka socdaa su-aashaasoo kale warqad kitaabku yuu ka socdaa markaa inahu min sulaymaan buu ka socda maxaa ku dhex jiro ku yaalla inahu bismi illah inahu ina hada alkitaab nebi sulaymaan xaggiisaa laga soo diray inahu min sulaymaan wa inahu waxa uu shamliyey oo ku yaallana warqad kitaabka bismi illaahi araxmaan araxiim wa ina ma shtamala calayhi min alkalaam hadalka uu shamliyey oo oo damniyey oo ku dhex yaallana waxaa weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim bisinka bacdina intaa dabadeed allaa tacluu calaya waakunii muslimiin taa weeyaan intaas baa meesha ku taalla aayaddan hadda bisinkaani aayad dhammaystiran maaha suuradaha kale bisinka ku jira aayad dhammaystiran ah oo madax bannaan oo mustaqil ah macnaha amaa middaan waa aayad qayb ka mid a waxay ka mid la mid tahay bismi illaahi majaraaha wa mursaaha majareeha wa mursaaha amaa suuradaha bilowgooda bisimada dhaca waa aayad munfarida dee suuradaha boqol iyo toban iyo afar suuradood haddeet boqol iyo toban iyo afar bisim baa soo degay bay noqonaysa oo see u soo degeen suuratu bara bisin laguma bilaabay halkan kalaa bisin dhamaystiran baa ku jira haddaan marayno bismi illaahi araxmaani araxiim inahu min sulaymaan wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim oo muxuu magaca ilaahay u hormarin waayey haddii la yidhaahdo sulaymaan buu hormarshay magaca ilaahayna bismi illaahi araxmaani araxiim waa dibdhiga iyadoo dee magaca ilaahay horreynta mudan yahay gabadhan bilqiisa ah wuxuu ogaa isaga magaciisa way garanaysaa laakiin re alla garan mayso waabataa qoraxda caabudaysa kow magaca ilaahay intay fududaysan lahayd bal wax u horeeyo oo indhaheeda qabta isaga magaciisa ha noqoto ama inahu min sulayman korka warqadda boqshadda maxaa lagu qoraa ka socotada inahu min sulaymaan horey kor kaga qor markii la furayna wainahu bismi illaahi raxmaan gudaha ka bilaabanaya ilaa warqadaan waxba dusheeda laga garanayno lama ogaan kara moogta warqad buqshadaysan wey warqadaan furnayn wax la yihahdaa jira allaa tacluu calaya waatuunii muslimiin waa qisas badan tahay suuraddaani weliba qisadaani inta ilaahay sheegay baan kaga kaaftoomaynaaye waayo mar haddaan qisada qur-aankuna sheegin axaadiisuna ku soo aroorin waxba waqti ma siinaysa inahu bismi inahu min sulaymaan wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim allaa tacluu calaya waatuunii muslimiin qaalad waxay tihi yaa ayuha almala'u madaxyoweynta qoladii waxaa weeye jamiicadeeda aftuuni ii fatwooda ii fatwooda oo ii ishaara fii amri amarkayga war ila taliya maa kuntu anigu maahi qaadicatan mid goysa amran amar xataa tashhaduuna ilaa aad ka markhaanti kacdaan ilaa aad goobjoog ka noqotaan meel aan taladiinna iyo ra'yigiinna iyo joogiddiinnu jirin horeyna amar uma goyn jirin haddana ma goynayo qaaluu waxay dhaheen naxnu hanagu uluu quwatin awood kuwa u saaxiib aan nahay wa uluu ba'sin balaaye iyo dagaal iyo ba'si kuwa u saaxiib aan nahay shadiidin daran annagu waxaan kuu sheegaynaa maanta dad awood laanna xagga farabadnaanta dad fara badan baana xagga dagaalka dad aada u yaqaan baana rag badan waa haysanaa hub badan waa haysanaa dagaalka waa naqaanaa horta annagu waa iskaga kaa warrannay sidaasaana uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiidin sidaasoo tahay waxaa samee annagu amar kuma siin karne wal amru ilayki amarkuna adigu kuuya go-aanka adaa iska leh gunaanadka iyo magara guddoonka adigaa meesha ugu sarreeya adaa iska leh fandurii fiiri maadaa ta'muriina waxaad amraysid adigu fiiri adigu waxaa amraysid na amar noo sheeg waa qaadanaynaa waxay laga qaatay warka ay sheegeen inay aada u adeecsanaayeen gabadhan iyadu waxay samaysay qaab aadaabay marka way la tashatay waa u soo bandhigtay arrimaheedii oo dhan qoladiina waxay ku jawaabeen wax indhaheedu ku qabowsadaan gabadhan oo ay jeceshahay waa lagu adeecsan yahay garabkaadaan taagannahay meeshaa gashaan gelaynaa go-aanka adaa iska leh meel noo dhaqaaji bay igu jawaabeen waa wada hadal xasan basri baa yidhi waxay ahayd gabar iyaga kuway la tashatay kaba ra'yi badan oo ka aqoon badan qaalad waxay tiri ina almuluuka boqorradu idaa dakhaluu qaryatan magaalo markay soo galaan afsaduuhaa markay meel ka qaalib noqdaan oo qabsadaan xoog afsaduuhaa way fasaadiyaan kharabuuhaa waa kharaabiyaan magaalo ciidamo soo galeen hilfahay u qaadayaan waa baabi'iya boqorro iyo cid maarata wax wadato oo meel qabsanaysa wajacaluu waxayna ka yeelaan acizata ahlihaa qaryadaas ehelkeeda kuweeda madaxda ahayoo sharafta lahaa adillatan bay ka yeelaan kuwo liito oo dul ah qoladii meesha xukumaysa qolada qabsatay baa soo qabqabatoo xirxidho imisa dee madax la laayay oo meelo khatarah waa adduunka wax ka socda ama ma garanaysaa jeel la dhiga amar ku taaglayn jiray marka kuwii sharafta lahaayo meeshaa ka talin jiray markay meesha qabsadaanna way ahaanaysaanoo adillay ka yeelaan wax la qafaasho wax la laayo wax magangelyo la cayriyo waddan kale meel kale waxay weydiisanayaan magangelyo iyo waxa ay dhahaan hadda maarata meel kale u carareen wakadaalika sidaas bayna yafcaluuna kuwaana samaynayaan hadday qoladaani sidaasoo kale yihiin ama wakadalika sidaa un beeba yafcaluuna daa'iman ba sameeyaan ama ilaahay baaba wuxuu yidhi wakadalika sidaas beeba yafcaluuna sameeyaan boqorradu markay meel soo galaan oo xoog ku qabsadaan kuwaaba iskaa dhaqankood intaa markay sheegtay waxay u dhaqaaqday wada hadal iyo afgarad iyo heshiis iyo in nabadgelyo la kala qaato waxay tidhi wa innii anugu mursilatun mid diraysa baan ahay ilayhim qoladan warqadda ii soo didhay bihadiyatin hadiyad baan u diraya fa naadiratun baan ahay mid fiirinaysa bimacnaa an waxa weeyaan naadiratun muntadiratun mid koranaysa labadaba waa lagu fasiraa waxaa la yidhaha annaadir hunaa naadiradan bimacna almuntadir weeyaan waxaan mid koranaysaan ahay bima waxa yarjicumursaluuna kuwa la diray oo aan hadiyadda usii dhiibay warkay igu soo celiyaan baan ku wax qaybsanaya hadiyad baan dirayaat hadiyaddu waa hadiyad hadi ballaaran intaasi ahayd intaasi ahayd waa badahaynaan gelayn hadiyad weyn baan diraya bihadiyatin inay aqbalaan iyo inay soo diidaan baan ku qiimaynaya qataada wuxuu yidhi alla gabadha caqli badnayd ah fii islaamihaa wa shirkihaa markay islaamtayna maskax badnayd ah intaysan islaaminna gabadhu maskax badnayd ah caqli badnayd ah hadda waa intaysan weli islaamin hadiyad baan ku tijaabinayaabit hadiyaddu dee dadka waxbay ka beddeshaa way isku soo dhowaysaa noo kaalmeeyadaan iyo xoolana siiya iyo waxaanaan saaxiib la nahayda iyo waa adduun moog tahay waxbay dan baa laga leeyay waxay tiri baa la yidhi hadduu hadiyadda aqbalo waa boqor adduunyo doon ah la dagaalama mar haddaad tihiin uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiida waa nin raba aaggaan a haysanayn waxoogaaga yaal qaatee waa iska celinayna ama haddaan doona hadiyadahaasaan ku wadaynaa afgaradyo kale aan la gelaynaa adduunyo doon weeye xoolaha laftooda haddaan dagaal kaga maarmi karno hadduu aqbali waayo waa nebi run sheegaye war raaca war raaca waa nebi run sheegaye falammaa jaa'a sulaymaana sulaymaan markuu u yimid yaa u yimid rusushii la soo diray dadkii la soo diray oo bilqiiso ka socday hadiyaddii weyneyd markay keeneen qaala wuxuu yidhi atumidduunani maanaa ii siyaadinaysaan bimaalin xoolo maanaa maanta maal iyo xoola ii waddaan si aan gaalnimadiinna idinku daayo boqortooyadiinna idinku nabadgasho wixiina iskaga yaa shabkaxsataan wixiina iska wadataan ma anigaa maanta xoola ii keenteen famaa aataaniya allaahu ilaahay wuxuu siiyey baa khayrun ka khayr badan mimaa aataakum wuxuu ilaahay idinka idin siiyey war aniga nebinimo iyo mulki waasaca baa ilaahay siiyey oo ka khayr badan birbirkan adduunyada a haysataan iyo hadiyadeenna bal antum idinku bihadiyatikum hadiyadiinna tafraxuuna kuwa ku farxayaatiin idinkaa hadiyadii hadiyadaha ku farxa adduunya doon ah marka adduunku waa la istijaabinaya qoladii maaragta xoolaa lagu gadan karo dalkeeda iyo dadkeeda iyo diinteeda in lagala wareegaa laga yaabaa haddaan qofku daacad iyo diin iyo dadnimo kale ku jirin waxa weeyaan xoogaagaas adduunye raadis u yahay wadanna u danayn mayo diin u danayn mayo dalkan u dana waa laga yaaba isleeyahy wax tabco adduunye qaado wax hel hadiyadahaas iyo waxaa la siinaya iyo waxaa loo ballanqaaday waxaasaa lagu wareerinaya markaasaa danihii kaleo dhan waxa weeye uusan ka hadli karin ilaa waa wax wax qaatay waa af wax cunay weeye maogta markaasaa mulkigiisii iyo dowladnimadiisii iyo nidaamkiisii oo dhan baa dhulka tegaya eber wuxuu yidhi waa diiday nebi sulaymaan weliba wuxuu yidhi irjic noqo ilayhim iyaga xaggooda u celi waxooda lacagahooda iyo xoolahooda iyo hadiyadooda lama rabo celi falana'tiyannahum ula nimaaneen oo ula nimaaneen bijunuudin ciidamo oo laa qibala wax awooda lahum aysan u ahaan kuwaan gabadhan iyo ciidamadeeda iyo boqortooyadeeda laa qibala wax awooda iyo taag ah aysan lahum iyaga ugu ahaan bihaa bimuqaawamatiha ciidamadaas horimaatikooda ciidamo aysan u babac dhigi karin dhaar waxay ta haddaanna ula iman laa qudrata lahum calaa muqaatalatiha ciidamo aysan la dagaali karin walanukhrijannakum walanukhrijannahum ka saarneen oo ka saarneen minhaa xaggeeda adillati waa maxay min ardihim wa mamlakatihim boqortooyadooda iyo dhulkoodii baan ka saaraynaa adilatan xaalayihiin kuwa dulaysan xaqiiriin ah waxay ka dhigan tahay in lam ya'tuunii muslimiina iyagoo muslimiin haddaysan i imaan ka saarneen iyagoo adilla ah walxaal hum saaqiruuna waaba tama iyagoo dulaysan warkaas baa la faray qoladii hadiyadda loo soo dhiibay markaasaa warkii loo geeyey alle ilaah waxaan ogaaday bay tiri ninkaan boqor maaha iskamana celin karo sulaymaan bay waxay u soo diray fariin nebi sulaymaan waan ku imaanayaabay tir qoladan ka xukumo iyo madaxdoodaoo dhan baan soo kaxayn markaan kuu nimaanana bal arrintaadaannu ka baaraan degaynaa waa ku fiirinaynaa waxa ummadda ugu yeeraysa diinta ay sheegaysa waa arkaynaa waaba soo guudhabe waxaa la tilmaamayaa dad tiro badan inay soo kaxaysato oo ilaa iyo laba iyo toban kun oo hogaamiye hogaamiyaasha keliya wey kuwa madaxda ah laba iyo toban kun baa mufasiriintu qaarkood ku tilmaamay waa soo dhaqaaqeen waa soo ambabixeen qaala wuxuu yidhi nebi sulaymaan yaa ayuha almalow isna kuwii la joogay la hadlo meli-i meesha xaadirka ahayo ayukum kiineeba ya'tiinii iila imaanaya bicarshihaa gabadha carshigeeda iyo sariirta kursiga kursi baa jira qofka la doortay lagu fariisiyo oo kuwa madaxdaaba hadda waa haysaan sharaxan oo qurux badan carshi baa la yidhaahdaa gabadha carshigeeda iyo sariirteeda kursiga ay mamlakada ka maamusho kiineebaa ii keenaya qabla an ya'tuunii intaysan ii imaan muslimiin xaaliyihiin hadday yimaadaanoo islaamaan dee xoolahooda ciidamo taaban ka dheh dhexda intay ku soo jiraan san weli iimaan qaadan carshigaa laga maamulaya mamlakadaas yaa ii keenaya oo ka soo horumarinaya intay dhexda ku soo jiraan nebi sulaymaanna de waxaa la shaqaynaya wixii loo safir oo dhan jin iyo insi iyo kayr iyo xayawaan kale baalkaas waxaa lagu qurxiyey baa layidhi waxyaala tiro badan de waa aragtay sida loo dhaldhalaaliyo wuxuu kaloo rabaa gabadhan inuu imtixaamo caqligeeda carshigan iyo kurs inta la bedbedelo wax laga bedbedelo markii hadhow timaado in la yidhahdo ma garanaysaa shaygaan ma garanaysaa carshigaan yaa leh qaala cifriitun mid cifriid oo madax adag oo maraddatljinni jinka kuwada madaxa adaga oo xun oo min aljinni ah baa wuxuu yidhi ana anigaa aatiika kuula imaanaya bihi carshigaas qabla an taquuma intaadan ka kicin min maqaamika maqaamkaadan gelinka hore u meel xugun kau soo fariisan jiraaniyo nebi sulaymaan hadda waa subax soo maa intaysan gelinka hore dhammaan waa laba wadan baa la kala jooga kala fog min yaman ilaa baytulmaqdis oo kale intaan gelinka hore aada meesha ka kicin baan kuu keenaya carshi anaa soo qaadaya dee jinku waa wainii aniguna wuxuu yidhi calayhi carshigaas inaan soo xambaaro laqawiyun baan ah mid qawi oo awood la amiinun aamina waxa ku dhegdhegan dahab iyo jawhar iyo adduunna isku taaban mayo wax aan ka qaadanaya ma jiraan amiin baan ah awoodna waa leeyahay hal mar baan saa usoo raraya waay waa la soo babanaya malaha ilaah baa oga waay marka anaa keenaya bu yidhi ana aatiika aatiikadaas iyo midda soo socotaba mid kasta isim faacil in laga dhigo iyo maye ficil maadi in laga dhigo labadaba waa jidha labadaba waa saxiix intaas ninkaa markuu yidhi wakhtigaas waa dheeryahay uu qabsaday nebi sulaymaan dabaylaha iyo waxaan dhan baaba loo sahlay qaala aladii kii wuxuu yidhi cindahu agtiisa cilmun cilmi weyn yahay oo min alkitaab cilmun oo min alkitaabi ka ahaaday mid kitaabka cilmigiisa ilaahay u dhiibay wuxuu yidhi ana anigaa aatiikani kala weye kuula imaanaya bihi carshigaas qabla an yartaadda intuusan libiqsan ilayka xaggaada darfuka ishaada baalkaada indhuhu sooma libiqsadaan meel saas uma dallacnaan karaan indhuhu saas halba intaa hadda aad meel fiirinaysa big big big big bay ku haya indhuhu baalashaada marna ma ogaatid see u shaqaynaya iskama qallacna wax yar haddaa sideer fiirinaysa intaasoo jeer bay sidii wax saa u farajeenaya u bigbigleey anaa intaan indhahaada ishaadu aysan libiqsan ayaan kuu keenayaa buuri magacyo badan ninkan waxaa la yidhahdaa sida loogu badan yahay aasaf binu barkhayaa baan dhihi dadka sidiiqiintaaba ahaa baa la yidhi ismulo cadamkuu yaqaan magaca ilaahayo haddii ilaahay lagu baryo ilaahay aqbalo dee ninkaan haye baa la yidhi ninkaan miyaa lagu doorsan karaa ninkan yirgelin baan ku raadinaya ilbiriqsi buu ku keenayaa ilaahayba beryado falamaa ra'aahu markuu nebi sulaymaan arkay hu carshigii mustaqiran xaalu yahay mid yaalla cindahu agtiisa ilbiriqsigiiba carshigiioo halkan qotomo markuu arkay qaala nebi sulaymaan wuxuu yidhi haadaa midkaani min fadli rabbii rabbigay fadligiisa wey ilaahay igu tafadulay ma jidho ambiyadu waa sidaa tawaaducaas wey ilaahay baa igu tafadulay annagaa horumarkaan gaarnay annagaa samaynay annagaa kuwaa noo keenay diyaarsanay iyo annagaa tababaranay ma aha haadaa min fadli rabbi hadde ha ahaatee liyabluwanii ilaahay inuu ijirabo waa la itixaamayaa a ashkuru inaan shukriyo ama akfuru inaan kufriyo bimacnaa nicmadiisa inaan jexdiyo waman shakara qofkii shukriya fa innamaa yashkuru linafsihi naftiisa unbow yaa u shukriyado shukrinaqaas manfacadeedu isagaa helaya waa lain shakartum laaziidanakum waman kafara qofkii gaaloobana fa inna rabbii aniga rabbigay haniyun mid hodana wey shukrinaqiisa ilaahay uma baahna maca daalika ilaahay kariimun waa mid wanaagsanoo deeq badanoo isagoo aan xamdi naqinoo kufriyey oo nicmadii ilaahay jaxdiyey baa ilaahay iska biilayaa oo barwaaqaynaya ilahay baa kariima yaa kariim allah kariim ma maqasha ilaahay baa kariima wey ya waxa weeyaan in allah ina rabbii haniyun kariim gabadhii weli waa soo socota markay soo dhowaatay bu wuxuu yidhi carshigiisoo lama keenin waxa laga bedbedelo xoogaa dhalandoorin ah isbedel qaala wuxuu yidhi nakiruu u nakireeya nakire ma maqli jire nakiruu u bedela lahaa iyada carshaha carshigeeda xoogaa tilmaamihiisa wax ka bedela qofku hadduu isnakireeyo maxay ka dhiganta qof marahuwaday ama wejiga xirtay ama si maaskaraata iskaga dhigay si waxa weeye baa loo isticmaalaa warbalba halkaan muuqaalkii ku taqaanay wax laga bedelo nandur eegneen waxaan fiirinaynaa atahtadi inay ku hanuunto oo ay garato am takuunu inay ahaato min aladiina kuwa laa yahtaduun aan ku hanuunin waa tijaabaan ka qaadayna bal inay garato bahalkii dhammaa ay waddanka maamuli jidhay iyo inaysan garan baan kala ogaanaynaa maskaxdeeda iyo caqligeedaan rabnaa inaan fiirino falamaa jaa-at markay timid qiila waxaa loo yidhi ahaakadaa sidaanoo kale mayuu ahaa carshuki carshigaadi sidaanoo kale qaabkaanoo kale ma aha kanoo kale ma haysati macnaha ma aha carshigii aad wax ku maamulaysa lama dhihin ahaadaa carshuka kani ma yahay carshigaadi lama dhihin ahaakada ahaakada saanoo kale baa haddii la dhaho kani waa carshigaadi saan talqiin bay noqonaysaa in loo loo mariyey afka loogu tiray qaalad iyana waxay tihi kaannahu huwa kaannahu waaba isagu huwa isagii mar haddii iyadaba dee tashbiih loo isticmaalay la yidhi ahaakada iyana mid kale isticmaalso waxay tihi kaadi bay soo qaadato kaannahu huwa waxaaba moodaa isagii kaannahu waaba isagu huwa isagii waa isagiina ma dhihin waa isagii ma dhihin kaannahu huwa waxaaba moodaa isagii nacam huwa ma dhihin laysa huwana ma dhihin waa yahay iyo ma aha midna ma dhihin maya iyo ha maya iyo ha midna ma dhihin waay waa maskaxdeeda kaannahu huwa lagamaba yaqaanbat waxaa moodaa kaannahu huwa wawtiinaa waxaa nala siiyey nebi sulaymaan bal haddaan ka dhigno tafaasiir kalea jidhe nebi sulaymaan wuxuu yidhi wawtiinaa annaga waxaa nala siiyey alcilma cilmi iyo garashaa nala siiyey min qablihaa iyada horteed islaantan ka hor ba annaga ogaansho nala siiyey ilaahay aan naqaan awooddiisa aan naqaan wa kunnaa waxaanuna ahaanay muslimiina kuwo ilaahay u hoggaansamay min qablihaa iyada horteed hannagaa cilmigana uga horreynay hannagaa islaamnimadan iyo hoggaansankana uga horreynay gabadhan ama iyadiibaa hadasho waxay tiri baa lihi wawtiina alcilma cilmi iyo ogaal baa nala siiyey min qablihaa tan horteed xaaladan iyo arrinkan horti ya wa kunnaa muslimiin horay baanba usoo go-aansannay markaan soo tegaynay inaad nebi tahay oo aadan boqor ahayn oo waka sidaas bay tiri qisada marka weli waa socotaa darsiga dambe noogu sii soconaysaa in sha allahu tacaala cashirkaana intaasu ku jooga wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab